bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan macno wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid a xerada xalane ee muqdisho
magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo ay ka socoto doorashada kursigii ugu musharaxiinta badnaa kuraasta golaha shacabka kow iyo tobanaad ah
madaxweynaha maamulka galmudug oo isugu yeeray xildhibaanada baarlamaanka ah ee galmudug lagu doortay
wasiirka maaliyadda washington oo shir kula yeeshay madaxda sare ee i m f ee beygiga adduunka
iyo faahfaahino hor leh oo ka soo baxaya qarax lagu dilay askar u dhalatay waddanka etoobiya
puntland oo sheegtay in xal laga gaaray caqabad hortaagnayd dhammaystirka doorashadii qofii cod ee ka dhacday saddex degmo
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ruushka oo ku gacan seeray codsi uga yimid dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan waa arbaco taariikhduna ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha maarij sanada laba kun iyo labaiyo labaatan dulmarka warkayga duura ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan maxamed cabdi geedi shiine iyo anigoo julo shaakir ayaa idinla socodsiinaya warkayga duura isla shiine ayaa soo saaray markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay weerar dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen qeybo ka mid ah xerada xalane ee magaalada muqdisho sida warkan oo ku faahfaahinayo maxamed iidle warar dheeraada ayaa laga helayaa weerar dagaalyaano hubeysan oo ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku qaadeen qeybo ka mid ah xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaana la maqlayaa dhawaqa rasaas culus oo dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee amisom ayaa ku sugnaa barta kontarool ee uu ka bilowday weerarkan la sheegay in al-shabaab ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha adancadda gaar ahaan qaybta xalane kooxda weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay ka soo galeen dhanka madiina geed halkaas oo dagaal toos ah oo dhimasho iyo dhaawac sababay uu ka dhacay sida weerarku ay xaqiijinayaan muuqaalo kooban oo siyaabo kala duwan looga helay goobta weerarkuu ka dhacay ayaa muujinaya qiiq iyo waxyaabo gubanaya oo ka dhex socda goobta dagaalkuu ka dhacay qaybaha ugu muhiimsan ee xerada xalane ayaa hadda ah kuweel xiray dhanka kala dagaalyaanada al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerarkaas waxaana ay sheegeen in iyagu ay ka dambeeyeen weerarka halkaasi ka socda warar lagu baahiyey warbaahinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in xalane ay weerar ku qaadeen inkastoo aysan wax faahfaahin dheeraad ah aysan ka bixin khasaaraha iyo qaabka weerarkaas oo u dhacay intaba
waryahayaga maxamed cabdi xasan iidleh aada uu u mahadsan yahay markan haddaan eegno magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maanta waxaa ka socota doorasho kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka doorashadani ayaana waxay tahay tii ugu markii loo eego dhanka iyo musharaxiinta markii loo eego tii ugu badneed magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayayna ka socotaa doorashadani musharaxiin dhowr ah ayaa wareegii hore tartamay cabdulaahi godax barre nadar tabaax cabdirasaaq daahir xaaji aadan ibraahim xabeeb yuunis khaliif cabdi afrax xiire axmed iyo maxamed iidle ayaa ku tartamay kursi ama ku tartamaya kursigaani waxaana wareega xiga kursigaani markii loo eego ka haray musharaxiin dhowr ah waxaana gudubtay laba murashax oo iyagu hadda doonaya in ay soo baxaan kursigan waa mid ka mid a kuraasta ugu adag markii loo eego doorashada ama ugu badan musharaxiinta markii loo eego waana kursi kamid a kuraasta ugu adag ee doorashadoodu magaalada beledweyne ee taalo musharaxiintii ugu badnaa ayaana kursigan isu diiwaangelinay ama isu diiwaangeliyey kuwaas oo iyagu maanta ku loolamayo doorashadan goorsii horeysay oo baraqnimadii maanta ah bilaabatay ayaa ahayd mid aada u adag kursigana waxuu yahay hoob boqol hoob eber lixdan iyo saddex musharaxiin dhowr ayaa tartankan isaga haray cabdulaahi goodax bare uu ka mid yahay waxaana gudbay daahir xaaji aadan oo soddon iyo labo cod helay cabdirasaaq macalin ciid oo labaatan cod helay guddiga doorashooyinka oo ku sugan magaalada beledweyn ayaa wareega koowaad ku dhawaaqay natiijadiisa
waxaad naga qaldantay hal cod waxayna u kala helay natiijooyinka sida cabdulaahi goodac barre wuxuu helay toban cod cabdi afrax guuro wuxuu helay laba cod cabdirasaaq macalin ciid wuxuu helay labaatan cod daahir xaaji aadan wuxuu helay soddon iyo laba cod ibraahim xabeeb nuur wuxuu helay shan cod xiiri axmed roble wuxuu helay siddeed cod maxamed iidla sabriye wuxuu helay toban cod nadar tabax maalin garaad wuxuu heshay sagaal cod yunis khaliif xasan afar cod ayuu helay yunis hal cod hal codna waa halaabay sidaa darteed waxaa wareegii labaad usoo gudbay maadaama aan la helin konton iyo kow waxaa usoo gudbay daahir xaaji aadan oo helay soddon iyo laba cod iyo cabdirasaaq cabdulaahi macalin ciid oo labaatan cod helay wabilahi towfiiq ammaanka magaalada beledweyne ayaa aada loo adkeeyey ciidamo dheeraad ah ayaana magaaladaasi la dhigay beledweyne ayaa waxaa in muddo ah ka taagnaa muran la xiriira doorashada taasoo ugu dambeyntii la xaliyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaana markii ugu horreysay halkaasi tegay xaliyeyna tabashooyinka ay qabaan dadka ku sugan beledweyne
madaxweynaha maamulka galmudug ayaa isugu yeedhay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkiisa dhowaantan lagu doortay sida warkan ugu faahfaahinayo mawlid macali xasan
magaalada nuusamareeb oo ah caasimada dowlad goboleedka galmudug maanta waxaa la filayaa inay soo gaaraan qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalkaasi soomaaliya ee laga doortay deegaanada galmudug xildhibaanada imaanaya maanta galmudug ayaa waxay u imaanayaan ayakatashi iyo kulan oo iskugu yeeray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor xildhibaanada maanta soo gaaraya dhuusamareeb oo iskugu jira labada gole ee dowladda federaalkaasi soomaaliya deegaan doorashadooduna ahayd galmudug ayaa waxay dhuusamareeb ku sugnaa doonaan muddo laba cisho ah waxayna kulamo kala duwan la qaadan doonaan qaar ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug wasiirada dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo kulanka ay u imaanayaan martigeliyey kulanka ayaa ah ayaa katashiga galmudug iyo sidii galmudug marxaladaha ay ku jirto laga saari lahaay maadaama galmudug ay ka jirto abaaro saameeyey dadka iyo duunyada ku nool iyo colaado dib u dhigay dowlad goboleedka galmudug waxaan la socodsii doonaa xildhibaanada maanta imaanaya dhuusamareeb iyo ujeedka u imaanayaan muddada ay ku sugan yihiin dhuusamareeb kulamada ay la qaadan doonaan mas-uuliyiinta galmudug waxyaabaha ka soo baxa waxaadna ka daawan doontiin dalsan t v anigoo ah muulid ayaan la socodsii doona
waryaayaga mooliid aada ayuu u mahadsan yahay wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta ayaa magaalada washington dalka mareykanka waxa uu kaga shirar kula yeeshay madaxda sare ee i m f iyo bangiga adduunka salebaan alcabdaala faahfaahinaya warkan wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyleh oo booqasho shaqo u jooga magaalada washington ee dalka mareykanka ayaa shirar muhiim ah la yeeshay madaxda guud ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f christina jicofena iyo madaxweyne ku-xigeenka bankiga adduunka qeybta africa hafes wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyleh ayaa warbixin ka siiyey madaxda uu la kulmay ee i m f iyo bankiga adduunka horumarka soomaaliya ka sameysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dib u habeynta dhaqaalaha dalka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha dalka soomaaliya kulamadan dhexmaray madaxda i m f ta iyo bankiga adduunka ayaa sidoo kale looga hadlay hanaanka deen cafinta soomaaliya iyo halka uu marayo barnaamijka dhammaystirka deen cafinta waxaan kulamo muhiim ah oo kala gooni ah misana miro dhal ah la qaatay mas-uuliyiinta sarsare ee bankiga adduunka iyo hay-adda i m f agaasimaha guud ee maamulka i m f christina iyo madaxweyne ku-xigeenka bankiga adduunka dhinaca africa hafes ayaan ka wada hadalnay sidii loo horumarin lahaa barnaamijka diincafinta maaliyadda ama dib haweenta maaliyadda soomaaliya oo haatan meel wanaagsan maraya ayuu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle waxa aan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha dhaqaalaha adduunka iskaashiga xoogan ee nagala dhexeeyo iyo ka qayb qaadashadooda ah in aan gaarno koobta kama dambaysta ah ee deen cafinta soomaaliya madaxweynaha madaxda hay-adda i m f iyo bankiga adduunka ayaana soo dhaweeyey hanaanka nidaamka maaliyadda soomaaliya soomaaliya ku socda iyo horumarka laga sameeyey dib u habeynta dhaqaalaha dalka i m f iyo bankiga adduunka ayaa balan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada iyo gacansiinta dowladda federaalk soomaaliya ee ku aatan soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo dhamaystirka arrimaha deen cafinta
aad baad umahadsan tahay maamulka galmudug maamulka puntland ayaa sheegay in xal laga gaaray arrimihii ku saabsanaa doorashada qofkii codka ay ka dhacday qeybo ka mid ah saddex degmo oo ku taala maamulkaasi wasaaradda arrimaha iyo weliba dib-u-heshiisiinta maamulkaasi ayaa sheegay in maamulku uu ka gaaray arrimaha ku saabsan caqabadaha hortaagna in doorashooyinkii dhowaantan ka dhacay qeybo ka mid ah saddex degmo oo ku taalla puntland waxaana sidoo kale wasaaradda arrimaha guduhu ay sheegtay in doorashooyinkii qofkii codkaa lasii wadi doono inta lagu gudo xilligan waxaana sidoo kale ay sheegeen in arrimo badan oo laisku haystay khilaafna sababay in arrimahaasi laga gungaaray maamulka puntland ayaa hore u sheegay in iyagu ay bilaabeen arrimo ku saabsan in arrimahan laysku qaqabsado laakiin gabagabadii ay sheegeen in loo baahan yahay in maamulka puntland iyo dadka deegaanku ay u midoobaan sidii doorasho qofii cod laha uga dhexlaya deegaanada hoos yimaado dhammaan deegaanada hoos yimaada maamulka puntland madaxweyne said cabdulaahi dane ayaa sheegay maamulkiisi inuu noqday maamulkii ugu horreeyey iyagoo doorasho qofii codda ka hirgeliya deegaanada maamulkaasi uu gacanta ku hayo
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladda ruushka waxay ku gacan saartay in codsi uga yimid dalka mareykanka ruushka waxay weli duulaan ka wadaa gudaha dalkaasi ukrain iyadoona magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gudaha dalka ukrain weeraro ku ekeysay weeraradaasi ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac mareykanka waxay ka mid ahayd dowladaha in markii loo eego wararka kala duwan faafinayay oo dhanka ruushka ku aadan iyo duulaanka dalkaasi ruushka uu ka wado gudaha wadankaasi ukrain laakiin codsigii kaga yimid dalkaasi hadda waa ay ku gacan saartay dowladdu waxaana dowladda ruushka hadda sheegtayba in duulaankeedu iyadu cidna aysan kala tashanaynin waxaa khasaaro kala duwan uu soo gaaray dad aada u fara badan oo shacab ahaa qaarkood baa geeriyooday kuwo kalena waa ay ka barakaceen gudaha wadankaasi ukrain iyagoo deegaansaday dalal dhowr ah oo kamid ah qaarada yurub ku yaala sida poland belaruus ruushka iyo wadamo kale oo sbain ay kamid tahay ayay deegaansadeen dowladda wadanka ruushka duulaankeedu weli waa ay sii socdaa waxayna duqeymo kala duwan ay ka fulinayaan magaalada labaad ee dalkaasi ukrain ku taala waxaana duqeyntaasi ka dhalatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jirta guud ahaana warkii doornimo aad ka dhageysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaay doornimadan oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel